asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinta aan dhihi karno waxay inooga turjuntaa ama ay wax inooga ifisaa ama ay inoo bidhaamisaa ama ay wax inooga xadaa ama ay sir inooga soo gudbisaa wixii lasoo maray iyo waxa maanta lagu sugan yahay intaba waana xubinta aan dhihi karno waxaa laga dhexli karaa waxyaalo fara badan oo haddii eebba eedmahayo laga yaabo inay noqdaan dangaradnimo waana xubinta murtida maanta ee sida joogtada ah aad halkan uga dhegaysataan xubinteena murtida maantana idamka eebbe waxaan kusoo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex ayaa dadka ugu ayaan daran waxaa la yidhi saddex ayaa dadka ugu ayaan daran waxaan u malaynayaa dadkao dhan inay ugu ayaan daran yihiin saddexdaas saddexda dadka ugu ayaan darani waxaa weeye daacad aan la aaminin danyar aan la aqoonsan daaci aan la dhegaysan saddexdaas ayaa dadka ugu ayaan daran waxaadna moodaa bulshada soomaalidu maanta inayba saddexdaa u badan tahay saddexdaas qaybood ayaad moodaa maanta inay aad inoogu badan yihiin markii si dhab a wax loo qiimeeyo oo markaad dhinacyo badan ka eegto waad dareemaysaa saddexdaa qaybood ee hadda laga hadlay saddexduba inay meelo fara badan ka muuqdaan oo hadda aad arkayso daacigii iyo culimmadii iyo dadkii maaragtay sida fiican aqoonta u lahaa iyo wixii ay yaqaaneen oo wiil yaroo tuuryo uu ku haysto amaba uu inkirahayo ama uu beeninhayo hadduu doono u gaalaynba qaarkood oo culimmadii waaweynaa balaayo un ka gorsurato oo iyagiina beeniso ooba haddana maaragtay waxay sheegahayeen inay cilmigay faafinhayeen ku beeninhaya inay iska soo bixeen waa arrin dhibaatadeeda leh waa daacad aan la aaminin daacad aan la aaminina dee waa iska badan tahayo maanta qofkii kastoo hadlo ama ruuxii soo muuqdo waxaa la dhihi dan hibluu ka leeyahay oo maaragtay ruuxiiba isagoon xaqiiqadiisa la ogaanin ayaa la akhrinayaa oo dadkii daacaddahay dhan markay wax aamino waayeen ayay iska aamuseen daacigii wax dhagaystuu waayey danyartii wax aqoonsaday waayeeno waa kuwaas dariiqyaha tuban ee aan dhihi karno haddii eebba idmahayo wax fara badan baa isugu tegey hadday baahi noqon lahayd hadday dacdarro noqon lahayd hadday horumar la-aan noqon lahayd iyo haddii dhinac walbo kaste laga eego ama dhinac kasta laga eego jabka dadkii danyarta ahaa haystana waad aragtaa oo dad baaba gebigoodaba waxa ay ka dhigteen kuwo lagu qarafaysto oo maaragtay dantaa xurubsigu uu cirka gaadhay taas iyadiihii waxay inoo caddaynaysaa inaan daacaddii la aaminaynin dadkuna ayna daacadnimo rabin waxay inoo caddaynaysaa inaan daacigii iyo cilmigii waxba laga dhegaysanaynin aanna loo baahnaynba oo maaragtay si toos ah looga jacgalbeedsaday ama loo maaragtay loo waryoomay waxay kaloo ina tusinaysaa danyartii iyo maaragtay daacaddii aamin la-aantii ka dhexaysay iyo danyarta sida loo inkiray iyo daacadda sida loo inkiray iyo daaciga sida loo inkiray inay bulshadu tabtaas iyada ah oo sax ah ay u wareertay ayna tahay jidka maanta ay ambadka ku tahay ee ilaahay uun xaggiisa faraj uga furan yahay waana jidka aan dhihi karno waa jid halisa bulshaduna meelaha ay maanta joogta iyo dulliga ka muuqda iyo daciifnimada jidka gaadhsiiye saddex ayaa dadka ugu ayaan daran daacad aan la aaminin danyar aan la aqoonsan iyo daaci aan la dhegaysan saddexdaasaa dadka ugu ayaan daran mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa sibirgeel habeedi kama dhammaato sibirgeel habeedi kama dhammaato